barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba maanta waa talaado shan iyo tobanka bisha janawar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijkan dhallinyarada maantana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daadure
qodobada ahaan oo idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso oo ka dalbaday madaxweynaha cusub ee puntland inuu wax ka qabto shaqa la'aanta dhallinyarada haysata madaxweyne maanta dhallinyaradu waxay kaa filaysaa ama ay hor taagan yihiin in aad tahay madaxweynaha keliya inoo qaban kara ee shaqa abuur maadaama aad dhallinyartu inta badan ay yihiin dhallinyaro ka baxday jaamacadda waxbarashada waxaa kaloo aan idiin haynaa dhallinyarada injineerada ah ee magaalada laascaanood oo samaystay urur ay ku midaysan yihiin
mar haddaadan ila joogin noloshuba macaan male oo haddaadan ila joogin noloshuba macaan male ila waad ka maqantay
codkaasi macaan ee suldaan seraar guhaadna waxa uu qayb ka yahay barnaamijka ciyaarihii iyo qodobo kalena waannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida inkasta oo dadka maraykanka badankooda ay madaxweynaha maraykanka ku eedeeyeen inuu mas-uul ka yahay hakadka ku jira qaybo ka mid ah howlaha dowladda ayaa donald trump waxa uu beeraleyda maraykanka u sheegay in xisbiga mucaaradka ee dimuqraadiga keligood ay mas-uul ka yihiin arrintan trump oo ka hadlayay kulanka qaranka ee beeraleyda maraykanka oo ka dhacay magaalada new orleans ayaa sheegay in dimuqraadiga aysan doonayn in ay ansixiyaan tallaabooyinka loo baahan yahay si maraykanka looga dhigo dal ammaanaa trump ayaa ku dooday in derbi xoogan oo xuduudda laga dhiso oo keliya uu ka hortegi karo in muhaajiriinta sharci darrada ah ay soo galaan dalka maraykanka marnaba kama tanaasuli doono dadaalada aan maraykanka uga dhigayo meel nabdoon ayuu yidhi trump madaxweynaha ayaa sheegay in sababta dimuqraadiga ay u diidayaan in ay lacag u ansixiyaan dhismaha derbiga ay tahay iyaga oo doonaya in ay arrintan u adeegsadaan ololaha doorashada madaxweyne ee sannadka dambe markaasi oo trump uu wajahayo dib u doorasho
saraakiil afghanistan ah ayaa ku eedeeyey qof bam isku soo xiraya oo qarax baabuur loo adeegsaday oo ka dhacay caasimadda dalkaasi afghanistan ee kabuul dilka afar qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada ammaanka ee afghanistan ayaa xiray wadooyinka kabuul qaraxaasi ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay ay wado dadaal wadaxaajood lagu soo afjarayo colaadda toddoba iyo tobanka sano ka taagan waddankaasi ee afghanistan
halka aad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa washington dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ayaa ka dalbaday madaxweynaha cusub ee puntland inuu wax ka qabto shaqa la'aanta dhallinyarada haysata sidoo kale waxa ay codsadeen inuu dhallinyarada puntland qayb ka siiyo xubnaha golaha wasiirada ee uu soo dhisi doono warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf kadib markii hoggaan cusub oo ka hanad qaaday maamulka puntland sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban ayaa dhallinyarada ku sugan magaalada boosaaso waxay ka hadleen waxay ka filan karaan madaxweynaha cusub siciid cabdulaahi deni dhallinyarada ayaa sheegay inay filan karaan isbeddel xagga tayada ah oo lagu sameeyo xukuumadda soo socota iyo weliba arrimaha bulshada oo muhiimadda la saarayo sidoo kalena dhallinyarada inay ka dhex muuqdaan maamulka cusub maxamed yaasiin cabdi oo ka mid a dhallinyarada ayaa madaxweynaha puntland ugu baaqay in dhallinyarada puntland uu ku jiheeyo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa madaxweyne maanta dhallinyaradu waxay kaa filaysaa ama ay hor taagan yihiin in aad tahay madaxweynaha keliya inoo qaban kara ee shaqa abuur maadaama dhallinyartu inta badan ay yihiin dhallinyaro ka baxday jaamacadda waxbarashada caafimaadka meel kasta ay una joogaan ee, meheradaha magaalada boosaaso in ay yihiin niman xoogaa iska camal la-aan ah ee, sidaas darteed waxaan leeyahay madaxweynaha cusub waxaan u malaynaya ninka keliya oo indhaha noo furi kara inuu yahay ninka keliya oo waxqabadkiisa aan ka sugi karna inuu yahay ee, sidaad ogsoon tihiin ee, madaxweyneyaal aada u fara badan baa soo maray ee, puntland ee, run ahaantii mid kasta ee, markii uu ballanqaadayey ee, xooga wuxuu saarayay siduu dhallinyarada waxbarashada ee, runtii ka baxday in shaqo loo sameeyo hal abuur misena intaas maanan arag laakiin waxaan sugaynaa madaxweynaha cusub in fikirkaas fikir ka duwan inuuna keeno Ee, insha allah taasna waa mid aan ku rajo weynahay hadduu alla idmo Ee, halkan aada joogtaan ee, dhallinyaro badan baa fadhida dhammaantood dhallinyaradaas ma dhallinyaro waxbartay oo jaamacadihii dhammeeyeyba meeradaha inta badan waxaa fadhiya waa dhallinyaro runtii ka wada baxday jaamacadda ee, khaasatan ee, anigu aan ka mid ahay Ee, run ahaantii ee, muddo hadeer saddex sana ah waxaan joogaa magaalada wax shaqaa runtiina ee, maan hayo dee runtii shaqooyinka waxay u fara badan yihiin ee, shaqo laisku geeya adeernimo iyo ee, tol iyo qaraabo runtii aqoontii maanta aad bay hoos u taallaa sababtoo ah dee meesha lama raba in adeernimo iyo iyo tol meesha inuu isku geeyo nin walba aqoontiisa iyo wuxuu kororsaday inuu isku geeyaa fiican marka waxaan leenahay madaxweynaha cusub in sidaas iyo si ka fiicanba inuu noo sameyn doono waxaa halkaa fadhiya waa dhallinyaro aad u fara badan mid wal kastana jaamacad buu ka dhameeyey wuxuunu heegsagan yahay sanadka cusub siduu u bilaabi lahaa shaqo marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa ee, aad iyo aad uga codsanaynaa inuu shacabkiisa iyo dhallinyarta khaasatan inuu u dadaalo ee, haddii ahaan lahayd waxbarasho iyo haddii ahaan lahayd shaqaba intaba golaha uu soo dhisi doono madaxweynaha cusub ayay dhallinyarada ugu baaqeen in doorkooda la siiyo iyagoo sidoo kale sheegay in marar badan ay dhacday in golaha lagu soo daro qurbajoog aan dalka imaan balse u yimaadaan inay xil ka qabtaan oo keliya ah waa sida uu hadalka u dhigay cumar maxamuud nuur oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso Een, arrintaas een, xukuumadda oo dadkan yurub ka imaanaya oo oo qurbaha ka imaanaya horta marka si- si loo fiiriyo horta oo dadka qurbaha ka imaanaya waa dadkeenii si marka loo fiiriyo laakiin haddana de dadkaas dad shaqooyin ka soo tegay weeye meeshan waxaa jooga dad bilaa shaqo ah oo aan wax fursad haysan bataatanba marka iyagana waxaan leenahay walaalayaal culays ha isku siyaari- ha soo saarina dadkiina gudaha joogay oo ha- haddaydan wax- dhallinyarada haddaydan wax tarayn meelihiina iskaga noqdo insha allahu waxay ballan qaaday madaxweynuhu dhalinyaradu ay qeyb lixaal leh ka qaadan doonto dowladda cusub insha allah golaha wasiirada iyo dhammaan xukuumadda oo dhan iyo dhammaan shaqooyinka dowladda wasiirada keliya maaha Een, wasiirku waa xafiis siyaasadeed marka boosaska kale oo dhan iyo wasiirada badankeeda inay dhalinyarada iyo haweenkuba waayihiin dadkii ugu dalmanaa victimiska dhibanayaashii dalalkan labaatanka sano dhibanayaasha ahaa inay een, dhibkii ka bixi doonaan iyo dulmigii gudoomiyaha ururka naafada gobolka bari idris cartan ayaa docdooda waxa ay sheegeen in madaxweynaha in waxqabadkiisa uu ku soo daro sidii loo daryeeli lahaa naafada gobolka bari waxaannu idinka fadhinaa qabad dhab ah waayo muddo fara badan oo ay puntland dhisnayd wax naloo qabtay ma jiraanin marka waxaannu jecel lahay inaad noqotaan kuwii ku guulaysan lahaa ilaahay idinkiis inay dadkooda tabarta daran ay wax u qabtaanin oo naafad bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ka filayaa waxqabad baan ka filayaa ballaaran Eh, waayo annaga haddaannu bahda naafada nahay eh, dowladda hore oo hadda naga tagtay waxba nama ay tahay waxna nooma qaban waxaannu marka ka rajaynaynaa inuu wax noo qabto baarlamaanka wax nagaga daro shaqaalayaal shaqaalaha wax nagaga daro eh, noo sameeyo qoondo aanu leenahay oo miisaaniyadda yuusuf maxamuud v o e boosaaso
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
duur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka dhalinyada oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga v o a ee washington haatan kusoo dhowaada codkii suldaan seeraar
intaan intaan ma weelin karo nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye markan diiday waroo dhan nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye intaan intaan ma weelin karo nafta waan madadaaliye nafta nafta waan madadaaliye markan diiday waroo dhan nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye mar haddaadan ila joogin noloshuba macaan male oo haddaadan ila joogin noloshuba macaan male ila waad ka maqantay magaaladu iftiin male magaaladu iftiin mabale mar haddaadan ila joogin noloshuba macaan male oo haddaadan ila joogin noloshuba macaan male ila waad ka maqantay magaaladu iftiin male magaaladu iftiin mabale meel kastoo xubnahayga ka mida ku tagaya maqnantaadan dhibaysa meel kastoo xubnahayga ka mida ku tagaya maqnantaadan dhibaysa igadaa muddo dheere maalmahan socda kaalay macan kaalay ka samuuqaagtayda intaan intaan samir muujin karo nafta waan ku muquuniye nafta waan ku muquuniye ma yaraysan dulqaadna nafta waan ku muquuniye ma yaraysan dulqaadna intaan intaan samir muujin karo nafta waan ku muquuniye nafta waan ku muquuniye ma yaraysan dulqaadna nafta waan ku muquuniye ma yaraysan dulqaadna intaad maqanta dheer tahay hurda kuma ladaye intaad maqanta dheer tahay hurda kuma ladaye ma huraankii noloshaas ma ogidina tahay sama ogidina tahay intaad maqanta dheer tahay hurda kuma ladaye intaad maqanta dheer tahay hurda kuma ladaye ma huraankii noloshaas ma ogidina tahay sama ogidina tahay meel kastoo xubnahayga ka mida ku tagaya maqnantaadan dhibaysa meel kastoo xubnahayga ka mida ku tagaya maqnantaadan dhibaysa igadaa kasoo muuqa agtayda iyo codkii macaanaa suldaan seraar guhaad aanu intaa kaga gudubno markana sool dhalinyaro injineera ama injineero dhalinyaro ahoo ku nool magaalada laascaanood oo qaarkood ay wax ku barteen dibadda qaarka kalena ay ka baxeen jaamacadaha gudaha ayaa mideeyey xirfadooda dhinaca dhismaha si ay kaalin uga qaataan bilicda magaaladaasi laascaanood warbixintan waxaa noo soo diray cabdikariin olol magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa si weyn dhallinyaradu ay u sameynayaan iskaashi kuwaasoo isugu geenaya xirfadaha ay soo barteen qaar ka mida dhallinyarada aqoon-yahanada ee gobolka sool ayaana waxaan ka waraysanay midayn ay ku sameeyeen hanaanka dhismaha guryaha loo dhiso aqoon-yahanka dhallinyarada ee kasoo noqday dibadda ay isugu geeyeen sida ay gobolka sool ugu soo kordhin lahaayeen qaab casri oo guryaha loo dhiso siciid cismaan maxamuud oo ka mida dhallinyaradu iyagoo xirfadda guridhisida ku bartay magaalada laascanood ayaa iga sheekeeyey caqabadihii hore u haystay anu waxaan ka mid ahaa raggii baraticalka ahaa ee kasoo batay gacanta waxaa- markaa waxaa dhici jirtay in gurigii sometimes xitaa jiingada guriga qaabka loo saarayo ay marar khaldami jirtay guriguna alsagu goyn jiray sidii dee sida xero la ooday oo kale kadib markii ay dhallinyaradu ay kasoo baxday jaamacadaha een, ay gobolka yimaadeen waxay sameeyeen dhallinyaradii waxay keeneen dhisayno dhisaynadii markii la sameeyey ayaa waxaa dhacday in gurigii intaan laba tegin qaabku noqon lahaa dadkiina ay fahmaan guriga loo dhisayey qofkii guriga dhisayana ee u fududaato si uu u raaco nashqadii guryihiina uga badbaadaan eh, dayicii iyo qaabkii qofkii dee qofkii oo lacag la baxay in haddana gurigiisa dhow u qancin waayo adigu waxaad ka baratay gacanta oo dee jaamacad kamaad soo bixin bal ka warran gacantaad ka baratay iyo dhibaatooyinka iska lahaayeen sidaad uga soo gudubteen dhibaatada ay lahayd bal ka warran Een, haddaan kaaga warramo xilligii aanu dhismaha bilownay waxaa jiray rag marka ay dhiska noo diraan aanu gacanta ka shaqayn jirnay gurigii aanu kicinayboo aanu gudaarka dhisnay odhan jirnay dib u dumiya way khadantae halkaasoo khasaari uu ka soo gaadhayo qofkii guriga lahaa een, annagana ay dhibaata naga qabsan jirtay een, inaannu dhallinyaradii een, jaamacad ka soo baxday raadino kadibna aanu aqoon koror samayno dhisaymadii aan anaguna ayna baraan iyagiina aanu ku kordhinno in ay qaabka magaalada wax looga dhisayo qaabka u dhisan garayn lahaayeen iyaguna ay dhisamadii la yimaadaan saasaanu horumar ku samaynay iskaashi ku samaynay aan qor- aqoon kororsi ku samaysan iyo aqoon isweydaarsi sidoo kale injineer cabdiqani jaamac maxamed waxa uu ka mid ka yahay dhallinyarada iyagoo aqoon-yahanka ah ee soo bartay siyaabaha loo nashqadeeyo guryaha casriga ka hor intaysan dhallinyaradan isu imanin ayaa injineerada dhallinyarada ee soo bartay waxay samaysteen magac kaasoo ay ku midoobeen iyagoona la kaashanaya kuwii ka soo horreeyey oo dhismaha gacanta ka bartay iyo waxyaabahaad ku soo kordhiseen farsamadii hore ee lagu shaqayn jiray siciidoo kale uu noo sheegay annagu waxaan nahay een, ardaydii ka soo baxay jaamacadaha een, waddanka waxaanu ku midownay dhallinyaradii hore gacanta uga shaqayn jirtay iyo annagoo ah dhallinyaradii jaamacadaha ka soo baxay inaanu samaysano shirkad magaceeda la yidhaahdo dalbila construction company shirkadaasoo maxay ahayd kaga duwan shirkadaha kale een, waxay sameynaa waxyaabo la yidhaahdo designer oo kale oo aan qofkii gurigii ku qancino annagoo isticmaalanayna softwaredhada dunida ee casriga hadday tahay maxay ahayd kuwa structureka lagu xisaabinayo iyo hadday tahay kuwa een, sidoo kale nashqada lagu xisaabinayo inaanu ka fekerno discussion ka sameyno maxay ahayd annaga iyo injineeradii hore ee gu- soo dhigi- kasoo dhisi jiray deegaanka wax gurigaasi qaabku noqonayo iyo qaabka loo jarjarayo annagoo waqti ku bixina kadibna qofka guriga aan u dhisaynona waqti u qabanna Een, siciidoo kale wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada iyagu dee gacanta ka baratay oo aan jaamacadaha ka soo bixin anna waxaad ka mid tahay aqoon-yahanka jaamacadaha soo dhameeyey oo doonaya si casri ah bal ka waran labadaa shaqo sidaa isu waafajiseen nimankii halkan ka shaqayn jiray oo sida injineer siciid oo kale waxyaabaha faa'iidada aanu ka faa'iidnay waxaa ka mid a een, waxyaabaha la isticmaalo waxaa weeye deegaankay ku saamaysan yihiin traditional customation waxyaabaha la isticmaalaa in gurigii intaanan dhisin uu injineeradu ay ka dhiskashangareeyeen wixii ku bixi jiray iyo meelaha laga doonayo een, qalabka ama ciidda oo kale waxyaabahaasoo dhan annagu dee deegaanka qiimaha iyo koska lamaana socon wayna fahansiiyeen sidoo kale waxyaabahan aanu kaga faa'iidnay waxaa ka mid ah inay maxay ahayd dee manawarkay ka garanayaan oo wax kasta ay ku faa'iideynayaan aqoonta jaamacadaha een, injineerka ay ka soo barteen iyo tad adigu taqaanay markii laysu geeyey waxaad aragtay waa noocma markaanu aqoonta isu geynay ee, waxaa yaraaday cabashadii dadka guryaha loo dhisayey waayo qofkii markii gurigiisa loo dhisangareeyey inta badan waxaanu isku daynaa boqolkiiba boqol ama boqolkiiba shan iyo sagaashan qaabka guriga lagu dhisangareeyey qofkii inuu sidiisii u helo kadibna uu qofkii markaa aan cabashadii ay meesha ka baxdo dadkii caban jiray ee u dhintay gurigii waxa weeye sidaan layga dhisay waayo intuusan gurigii looba dhisin baa la tusaya waxaan lagu wareejinayaa isagoo sidii loo dhisangareeye marka waxaan ku codsanaa dadka shacabka inay maxay ahayd toy boqolkiiba een, siddeetan aan ku rajo weynahay inay noo noo respect gareeyaan shirkadda oo ay soo booqdaan jaamac waxaad ka mid tahay aasaasayaasha een, shirkadan dhallinyaradu ka shaqaynayaan bal ka waran waxyaabaad ka bedesheen deegaanka iyo waxaad talo usoo jeedinaysa guud ahaan een, dhallinyarada weliba jaamacadaha soo dhameeyey ee cusub ee aan weli fursada helin ee ay raadinaya inay shaqeeyaan taladaa usoo jeedinaysaa maxay tahay Een, ardayda cusub ee jaamacadaha ka soo baxday een, horta qofku markuu jaamacadda ka soo baxo wuxuu raadinayaa inuu shirkadu shaqeeyo ama uu meelu shaqeeyo laakiin anugu markii ugu horreysay aanu kasoo bax- aan kasoo baxay anugu jaamacadda een, waxaan isku dayay in haddad u shaqeeyo laakiin iima suurtagelin laakiin waxaan isku dayey inaan shaqa abuur sameeyo aniyo saaxiibkay siciid cismaan baa waxaanu samaynay shirkaddan aan aasaasnay een, wana waan soo wadnay waa soo wadnay waa soo wadnay maanta alxamdulilah meel fiican bay marasaa oo sidii hore ka fiican marka dadka waxaan kula tali lahaa hadday hadday shaqaabuur sameeyaan wuxuu doona ha ahaadee inay shaqaabuur samaysan karaan haddii aysan helin cid ay u shaqeeyaan shaqaabuurkuna wuxuu u baahan yahay dee dhabaaradeeg buu u baahan yahay cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ah ee v o a washington barnaamijka dhallinyada ee duhurnimo haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha axmed cali sheekh waa kan
kulansi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku bilaabno horyaalka brimier liaga kooxda kubadda cagta manchester city ayaa xalay soo yaraysay farqiga dhibcaha ee u dhexeeya kooxdaasi iyo kooxda hoggaanka heesa ee liverpool manchester city oo garoonkeeda etihad kula ciyaartay naadiga wolfis waxa ay kaga adkaatay saddex gool iyo waxba laba ka mid ah goolashaasi waxaa dhaliyey ciyaaryahan gabriel jesus halka goolka saddexaadna uu ahaa gool uu iska dhaliyey conor cody oo daafaca kaga ciyaara kooxda wolfis kooxda wolfis ayaa daqiiqadii sagaal iyo tobanaad waxaa calaamada casaanka laga siiyey ciyaaryahan willi boli kadib markii uu si xun u laaday ciyaaryahan zilfa oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee manchester city kala horeynta hogaankana waxaa hogaaminaysa kooxda liverpool oo leh konton iyo toddoba dhibcood manchester city waxa ay leedahay konton iyo saddex tottenham ayaa saddexaad ku jirta waxaana ay leedahay afartan iyo siddeed dhibcood chelsea ayaa kaalinta afraad oo ah kaalinta ugu dambaysa ee loogu soo gudbayo koob horyaalada qaaradda yurub ku jirta waxaana ay leedahay afartan iyo toddoba dhibcood kooxaha arsenaal iyo manchester united oo isku dhibca ah ayaa saddeba ordaya chelsea oo leh min kow iyo afartan dhibcood oo doonaya in booskaasi ay ka cidhiirsadaan waxaa dhinaca kalena jiri doona ciyaaro ka tirsan eh, koobka f a cup-ka oo iyadana caawa dhici doona kooxda blackman rovers ayaa matagelin doonta naadiga newcastle luton townna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda sheffield wednesday stoke cityna waxa ay martigelin doontaa naadiga shrewberry dhinaca wararka suuqa kala iibsiga haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta atletico madrid ayaa waxay wadahadal la furtay ciyaaryahan alvaro morata oo ka tirsan naadiga chelsea waa ciyaaryahankan reer sbain ee weerarka ka ciyaara ayaa waxa uu dhowaanahan ku jiray kursiga keedka kadib markii uu lumiyey booskiisa uu kaga ciyaaro weerarka kooxda chelsea oo ciyaari- tababare maurizio sari uu door biday inuu booskaasi ka ciyaarsiiyo ciyaaryahan eden hazard weeryahankii hore ee kooxda real madrid morata ayaa waxa uu doonayaa inuu dib ugu laabto caasimadda dalka spain waxaana uu kooxda chelsea muddo laba sano hadda laga joogo uu kaga soo biiray kooxda real madrid heshiis markaasi ku kacay lacag toddobaatan milyan oo geni ahayd morato ayaa waxaa sidoo kale lala xihiirinayay toddobaadyadii ugu dambeeyey kooxaha sevilla iyo barcelona hase yeeshee waxaa hadda u muuqataa in kooxda atletico madrid ay kusoo baxday kooxda hoggaanka u haysa loolanka loogu jiro saxiixa ciyaaryahankan dhinaca kale kooxda yuventus ayaa waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay markan inay hanato koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league sababtuna ay tahay ayada oo uu ku soo biiray ciyaaryahan cristiano ronaldo waxaa sidaasi shaaca ka qaaday ciyaaryahan gorgio celini oo daafaca kaga ciyaara kooxda yuventus ciyaaryahanka reer bortugiis ayaa waxa uu dhaliyey afar afar iyo toban gool kadib sagaal iyo toban kulan oo uu saftay horyaalka zeri aada dalka talyaaniga xilli ciyaareedkan yuventus ayaa waxaa laga adkaaday laba ka mid ah afartii koob ee ugu dambeysay finalka koobka horyaalada qaaradda yurub waxaana midkii ugu dambeeyey oo dhacay sanadkii ka adkaaday kooxda real madrid iyadoo ciyaaryahan cristiano ronaldona uu xilligaasi ka dheliyey laba gool hase yeeshee jelini ayaa waxa uu sheegay in kusoo biritaanka ronaldo ay macnaheedu tahay in ri- kooxda yuventus ay soo gebagabayn doonto muddo sano ku dhow oo koobkaasi horyaalada qaaradda yurub aysan hanan ayadoo markii ugu dambaysa kooxdan ay hanato ay ahayd xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halkaad kala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana dhinacii heesaha aanu dib ugu laabanno waxaa idinku soo maqan codka ah aarmaanta iyo heestii naashnaash
naashnaashay jacaylko naftayda u dhaamayo ka dhowr wax niyad jabsho naqayn karo daran naashnaashay jacaylko naftayda u dhaamayo ka dhowr wax niyad jabsho Sidii nalkoo bara nuurkeeda u daawada inuu laxa jeer quri naxliga waanu diidayaa inuu laxa jeer quri naxliga waanu diidayaa sidii nalkoo bara nuurkeeda u daawada sidii nalkoo bara nuurkeeda u daawada iyada way u roon taho qalbigay naxariisu tahay waxay ku nastaan indhoon jirkeeda nadiifta badan nafteeduna waa udgoon udgoon udgoon udgoon nafteeduna waa udgoon niyada way u roon taho qalbigay naxariisu tahay waxay ku nastaan indhoon jirkeeda nadiifta badan nafteeduna waa udgoon udgoon udgoon udgoon nafteeduna waa udgoon naxnaxshay jacaylko misqaanka ilaashayo daruuro ku kaamilo niyada ku barbaariya naxnaxshay jacaylko misqaanka ilaashayo daruuro ku kaamilo barbaariya inuu nasta jeer wali dhashaada la doonayaa
heestaasi naashnaash oo ku luqinaya aarmaanta waxaa ugu dambaysay idaacaddeena doornama ay wadadarkeeda kugu soo jeedinayeen jacfar kukaay anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo sidii nimcado qalbiga uga naawila inuu nasta jeer walbi nashaaqan la doonayaa inuu nasta jeer walbi nashaaqan la doonayaa sidii nimcado qalbiga uga barnaamijka